galab wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo ad naga dhegaysanaysaan waa galab khamiisa bisha nofembarna ay tahay afar iyo toban sanadka labada kun iyo labaatan iyo afarta halkaad nagala socotaan nabalaanta af soomaaliga ee idaacadda s b s magacayguna waa xasan jaamaca wararka maantana waxaa ugu waaweyn ra-iisul wasaare antony albanisi ayaa sheegay in arrimaha ganacsigu ay noqon doonaan kuwa uu mudnaanta koowaad ku siin doono shir madaxeedka abac ee ka socda dalka peru warbixin cusub ayaa lagu ogaaday in konton iyo kow boqolkiiba haweenka soo galootiga ay soo mareen dhibaatooyin falgaboodyo ah oo goobaha shaqada ku qabsatay ra-isul wasaare antony albanisi ayaa sheegay in ganacsigu noqonayo arrinta mudnaanta koowaad uu siinayo inta uu ka qayb galayo shir madaxeedka asia pacific economic corporation oo ka socda dalka peru doorashada donald trump ayaa walaac ku abuurtay caalamka dhanka diblomaasiyadda iyadoo walaac laga qabo siyaasadihiisa la xiriira in maraykanka oo keliya uu danihiisa ilaaliyo iyo inuu canshuura kusoo rogo alaabada loo dhoofiyo dalkaasi taasoo macnaheedu yahay in dhaqaalaha australia uu ku lumin karo tobannaan bilyan oo dollar master albanisi ayaa sheegay inuu kala shaqayn doono dalalka kale ee caalamka sidii loo abuuri lahaa korna loogu qaadi lahaa xiriiro ganacsi oo adag warbixin cusub oo ka hadlaysa waxyaalaha ay soo mareen saddex kun oo haween soo galootiya oo viisooyin kumeel gaara ku jooga dalka ayaa la ogaaday in konton iyo kow boqolkiiba falgaboodyo lagula kacay inta ay joogeen goobaha shaqada toddobaatan iyo shan boqolkiiba haweenkaas ayaan dhacdooyinkaas ama dhibaatadaas lagu sameeyey sheegin oo cidna u sheegin maadaama ay ka cabsi qabeen in shaqada ay lumiyaan ama viisadooda laga kansalo shirkadaha baraha bulshada ayaa sharciyan laga dalbanayaa inay shacabka australia ka badbaadiyaan ama ka difaacaan dhibaatooyinka dhanka online-ka looga geysto tan ayaa qayb ka ah sharci cusub oo dowladda federaalka ay soo saarayso oo loogu yeeray ama lagu magacaabay digital duty of care ama waajibaadka dhanka online-ka ee ah inay dadkaasi difaacaan shirkadahan online-ka ayaa lagu khasbayaa inay qaadaan tallaabo kasta oo suuragala oo looga hortegayo dhibaatooyin ama dhaawac qofka soo gaari kara waa dadka isticmaalaya barahaase xogeyaha guud ee qaramada midoobey antonio guteres ayaa u sheegay madaxda jasiiradaha yaryar ee caalamka ee ku sugan shirka cimilada looga hadlaya ee cop in ay xaq u leeyihiin inay caroodaan ama xanaaqaan xubnaha jasiiradaha yaryar ee iyaga oo uu isbeddelka cimiladu aad u saameeyey marka adduunka intiisa kale loo fiiriyo ayaa iyagu waday qorshe ay madaxda caalamka kaga dalbanayaan in la aasaaso sanduuq lacagyadoo gaaraya hal trilyan kaasoo wax looga qabto isbeddelka cimilada loona xaqiijiyo cadaalad ay helaan dalalka aada ugu nugul isbeddelka cimilada sida jasiiradahooda oo kale saadaasha hawadana berito oo jimcaha magaalada sydney waa daruuro iyo labaatan iyo saddex melborna waa qayb ahaan daruur iyo kow iyo labaatan halka australian dollar waxaa lagu sarifayay lixdan iyo shan senti oo dollarka maraykanka ah